Isacya cutubka toddobiyo tobnaad kanu waa warka culus ee Dimashq ku saabsan bal eega Dimashq inay magaalo sii ahaato waa laga joojiyey oo waxay ahaan doontaa tilmooyin burbur ah magaalooyinkii caro dheer waa laga wada tegey waxay noqon doonaan meelo ariyuhu daaqaan oo ay iska fadhiistaan hooyaduna ma didin doonto rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay qalcadu reer efrayiim way ka baabi'i doontaa oo boqortooyaduna dimashik way ka dhammaan doontaa oo kuwa suuriya ka hari doonaanna waxay noqon doonaan sida sharaftii dadka israa'iil oo maalintaas sharafta reer yacquub way daciifi doontaa oo baruurta jidhkiisuna way macaluuli doontaa oo waxay noqon doontaa sida marka beergooyuhu balka soo urursho oo gacantiisuna ay sabuullada soo gowrato oo waxay noqon doontaa sida mid sabuullo laga tegey ka guranaya dooxada rafaa'im rabbiga ah ilaaha reer bani israa'iil wuxuu leeyahay weli canab xaabxaab ah ayaa ku hari doona oo sida geed saytuun ah oo la ruxay ayaa laba ama saddex xabbadood ku hari doonaan laanta geedka ugu korrayso daaladdeeda laamaha ugu shisheeya oo midhaha badanna waxaa ku hari doona afar ama shan xabbadood oo maalintaas nin baa wuxuu fiirin doonaa abuurihiisii oo indhihiisuna waxay u jeedsan doonaan kan quduuska ah oo reer banu israa'iil oo isagu ma uu fiirin doono meelaha allabariga ee uu gacmihiisu ku sameeyey umana u jeedsan doona wixii ay farihiisu sameeyeen kuwaasoo ah geedaha cashirax iyo sanamyada qorraxda oo maalintaas magaalooyinkiisa xoogga badanu waxay noqon doonaan sida meelaha ay reer hiwi iyo reer camoor kaga tageen reer banu israa'iil hortood oo waxaa jiri doona baaba maxaa yeelay waxaad ilowday ilaaha badbaadadaada oo kamana aad fikirin dhagaxa xoogga ku ah sidaas daraaddeed waxaad beertaa geedo wacan waxaadna tallaashaa geedo qalaad oo canab ah maalintii aad beerto ayaad xeeraysaa subaxdiina waxaad ubax ka keentaa abuurkaaga laakiinse beergoosadku wuxuu carari doonaa maalin murug iyo calool xumo badan dadka faraha badanu aad bay u booqayaan oo waxay u hugmaan sida xukunka badda qurumuhu aad bay u bulxamayaan oo waxay u guuxaan sidii guuxa biyo xoog badan qurumuhu waxay u guuxi doonaan sida guuxa biyo fara badan laakiinse wuu canaanan doonaa oo meel fog bay u carari doonaan oo waxaa loo eryi doonaa sida xaabka buuraha ee dabayshu kaxayso iyo sida bowr cirwareen ah bal eega maqribkii cabsi baa jirta oo aroortii ka horna ma jiraan taasu waa waxa ku dhaca kuwana booba iyo qaybtii kuwana dhaca